Assalamu alaikum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya meel walba aad joogtaan waa fartuun weli oo idinku soo dhaweyneysa guubaabo mowduuceena saaka ama maanta waxaan uga hadli doonaa een, su-aal aan isweydiinin badiyaa haddii aan isweydiinana aan ku jawaabno si deg deg ah oo ah sidee tahay sidee tahay waxay ku fadhisaa micno weyn weyn weyn laakiin haddii qof kasta la weydiiyo la yiraahdo sidee tahay war hebelow aan heblaayo ama qof la weydiiyo waa fiican alxamdulilah nabad oo ku leeyahay laakiin eh, waxaan rabaa saaka inaan idinkaga sheekeeyo sidee tahay waxay u baahan tahay xoogaa in la dejiyo oo loo dejiyo oo si eh, muhiima looga jawaabo sawaa- jawaa- eh, su-aashaas haddii aan u fiirsano khubaraada ka hadasha deganaanshaha ama caafimaadka ama qofka sida uu naftiisa ugu fiirsado waxay yiraahdaan qofku sida uu uu- uu yahay caafimaad ahaan iyo caafimaadka daandhaananaa in la xanuun bar also qalbigiisa iyo niyadiisa say u dhisan tahay ama say u jaban tahay ama si welwel u hayo waxaa ka dareemi kartaa sida uu qofku isku ogyahay noloshiisa meeshay joogto haddaba saaka waxaan aan rabnaa inaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo muhiimadda ay u leedahay in qof markii la isweydiiyo ama aada weydiinaysid qof aad leedahay see tahay in number one ay ka aad ay kaa tahay daacad oo diyaar aad u tahay inaad qofkaas dhegaysato hadduu lacala dhib kuu sheego markaad dhegaysatidna aadan hadal kugu soo goonin ee aada dhegaysatid aad tiraadid next su-aasha aa weydiin karta ay tahay maxaan kula qabtaa haddaba een, waqti sanadkii labaatan iyo labadii u dhammaanayaa um, marka waxaa u baahanahay in aan arrintan ka wada hadalno oon een, isweydiino war maxaa noo tala ah een, caafimaadkii dadweynaha iyo caafimaadkii khaasatan ahaan individual ahaan ama ah, qof qoys ahaan iyo community ahaan wuu soo liidanayaa marka waxaan rabaa maanta inaan kala hadlo haddii aad lacala for example qof haddii uu weydiiyo wiil afartuunay sidee tahay waxaan fiiriyaa qofka in- in- indhihiisaan fiiriyaa waxaan fiiriyaa inuu telefoonka mashquul ku yahay waxaan fiiriyaa inuu qofkaas degdeg yahay uu uu sii maraayo oo uu hore usii soconayo laakiin kaba soo qaad qof ehelaa ama friend ah oo ogtahay inuu ku jecel yahay ama uu naxariis iyo ama uu kuu muujinayo waxaa laga yaabaa markaad isla hadlaysid ama walwal hoost ka hayo inaad tirahdid um, ah, waa maanta waa fiicana laakiin xoogaa waxbaa iga siiya xoogaa waxbaa iga siiyana ma ahan keliya inuu qofku ah, dhaqaalo dara hayso inuu macal family problem ku jiro sometimes waxaa laga yaabaa bini aadanaad tahay waa xanuunsan kartaa een, xoogaa wax kugu dhici karo waqti aad isla hadashid anxiety ama cabsi korkan uu isbabedelayo waxbaa kugu dhici karo ama qofkas qof ay- een, ay friend yihiin ama ay ay lamaane yihiin yaa dhib ka haysta oo wuxuu raadinayaa qof uu la sheekaysto marka muhiimadda een, sanadkan soo socda hadda iyo qof kastoo dhegaysanayo waxaan rabi lahaa arrintan marka qof la weydiinayo laleeyahay see tahay xaalkaa ka waran in aan bal xooga aan joojino haddaan telefoon gacanta ku hayno dhigno haddaan een, maxay tolay aan wax kale mashquul ku nahay aan aan xoogaa aan hakino oon focus ama attention aan siino markaan qof ku leenaha see tahay um, hadduu hooyo tahay ama ilmahaaga ay tahay waxaan idinku guubaabinaya inaad intaa ag fariisto qofka ama gacanta ka ho- gacanta ka qabatid ama garabka ka qabatid aad tiraadid okay maanta see tahay xaalka ka waran een, bal see wax kuu yihiin caafimaadka ka waran niyadaada ka waran dhaqaalaha ka waran even xitaa haddaadan dhaqaale siin karin Een, dadka hadda khubaraada waxay sheegayaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka mareykanka ku nool in ay la-yihiin qof een, ay close ku noqdaan ama ay aaminsan yihiin inuu qofkaas uu leeyahay maanta hebel baan wici karaa ama heblaayaan wici karaa oo iga naxaysa ama i keer garaynayso keerkuna ma ahan again waa kuu she- waa idiin sheegay een, lacag kaliya ma ahan dhaqaa ma ahan in aan maanta dhan aan isu socono ama taxi message ku dirno ba wuxuu yahay qof aan sirteeda u sheegan karo ama qof aan u sheegan karo in maanta wax iga siiyin ma jiraan marka gubaabada koowaad oon kula talinayo walaalaha kaba soo qaado hooyadii aabbaha oo kale isla nool haddii uu wadaadku yiraahdo xabiibtii see tahay waa in uu mashquul uuna wax kale ku eeno one hundred percent u attentionka u gabadha siiyaa gabadhuna sidoo kale ay tiraahdaa okay xabiibi see tahay teyda kale dadku hadday isla nool yihiin oy calaaqaad fiican leeyihiin ninku wuu fahmi karaa gabadhiisa markay basaaradaysan tahay oo ama niyadu ka jaban tahay ama xanuun hayo ama cagaha jiidayso guriga dhex taagan tahay calaamado badan astaamo badanaa lagu gartaa qofku markuu xoogaa uu wax ka siiyihiin gabadho hadday iyadana ay attention siinayso odageeda ama ay si fiican relationship ay u wada leeyihiin way garan kartaa markuu uu niyadu ka jimsan tahay ama uu xanuunsan yahay ama uu aaminsan yahay ama uu xoogaa boorboor leeyahay waa la isfahmi karaa marka in aad aad attention issiisaan oo marka qofku weydiinaysid sidee tahay aada leedahay waa inaa hundred percent aad diyaar u tahay kow inaa waqti siisid labo in aa wixii meesha kasoo baxay aada qofkii raadaway aada xal aadan here this waxaa sameynaysid aad tiraa okay seen wax u xalinaa oodan qofka fikradaadii iyo xalkaagii aadan hore gacanta ka saarin oo ood tiraahdo qofka maxaa xalku ah ka labaad waa ilmaha aan dhalnay oo wadankan ku nool ama wadankii jira waa inaad sidii loo ula dhaqantaa sidii qof weyn even xitaa hadduu qofku yaryahay qof walba waxaa loo baahanya raadku isagu mari lahaa inuu qofku isagu uu u barto haddii gabadhaada ilmahaaga yar aad aragtid inay ama iskuulka dhibka qabaan ama labadiina calaaqaadkiina xun yahay in la isdhageysto oo hooy macaana aab macaana inta la dhaho maxaa kuu daran la dhaho oo la dhageysto and then cunug hadduu meel khalada ku jiro waxaa laga yaabaa in uu yiraahdo okay aabi hooyo way dhegeysanayaan dad waxaa haystaa waqti igelinayo marka uu wax walba kuu sheego laga yaaba inuu ku yiraahdo waa la ibulagareeyey oo iskuulkiyaa nafta la igu dhibay laga yaaba inuu ku dhaho waxbarashadii adigu markaad ama d aragtid ama f aragtid ama kabbaad la dhici ama waxaad qeylaad ku dhufan ama habaarbaad ku dhajid waxaa laga yaabaa cunuga inuu xis uu ku liito meel marka isdhegeysashadii iyo iyo seetaxadii waa inay noqotaa mid daacad ah waa inay noqotaa mid aada waqti geliso maxaa kusoo haray dadkeena dadweynehena kale ehelkeena iyo walaalaheena sidee tahay waa inaan ka fikirnaa su-aasha su-aal yar ma ahan su-aashaas waa su-aal aada u weyn oo haddii aan isdhegeysano haddii ay noqoto wadankeena soomaaliya siduu yahay gobolada hadeertaan dhibaatada ka taagantaa sidee yihiin haddaan isdejino oon si fiican aan isku dhegeysanayno oon ismaqlayno maqalla-aanta aada noogu xun baryahan haddii la isdhegeysto xaal badan xaal badan badan badan badan aa looga jawaabi lahaa su-aashaas haddaba waxaad dhegeysanaysaa waa fartuun weli oo idiin soo jeedinaysa guubaabo barnaamijkii shacabka loo soo daynayay oon uga wada hadlaynay waxyaabaha hadeertaan hortaagan oo aan aan ka wada hadlayna si maxaa xal noo ah and then guubaabooyin la isguubaabiyo guubaabo waxay noqon kartaa canaan waxay noqon kartaa talo iyo waxay noqon kartaa isdhegeysasho haddaba kusoo dhawaada barnaamijkeena ageena haddaad hadda nagu soo birtay soo dhawaaw fartuun wala idinla hadlaysa kusoo dhawaada podcastigii guubaabo haddii aad rabtid inaan su-aal iyo ra'yigaaga waxaan si aada iyo aada u danaynayaa inaad ra'yigiina aad ila soo wadaagtaan oo kaba soo qaad maxaad jeclaan lahayd qof markaad tiraahdeed sidee tahay ama adiga lagu yiraahdo sidee tahay su-aasha maxaad ra'yiyood oo rabi lahayd inuu qofku ama ku dhageysto maxaad kaloo se aad ku kordhin lahayd intan hadalkan aan maanta idiin soo gudbinayo waxaa igala soo xiriiri kartaan info at fartun wali info i n f o at fartun wali com website-keygana waa fartun wali com haddaba waxaan barnaamijkeena sii wadanaynaa su-aasha ah in la isweydiiyo sidee tahay iyo macnaha weyn weyn weyn weyn weyn weyn ee ku fadhida su-aashaas laakiin haddaan soomaalinahay annagoo sii socono un baan is agmarnaa waxna sidee tahay xitaa haddii aad qofkii warka u sheegan lahayd qofkii uu kusii maray ilaa nin kama hadlayo qofaa grosheriga baqaalada a ku aragtay ama dukaana ku aragtay ama jid ku aragtay ama bas ku aragtay oo kale waxaan rabaa horta kow inaan warkeyga saxo qofka sidee tahay markuu qof soomaaliya jidka maraayo anugu waan ku iraa qof kastoo soomaaliya jid ilam aan ku arko sidee tahay waa ku dhahaa kama wado qofkas inaa arrintaada dhan a gacanta u saartid waxaan ka hadlayaa su-aashaas dadka ma- een, eh, ehelka ah een, waxaan ka hadlayaa walaalahaaga waxaan ka hadlayaa asxaabtaada waxaan ka hadlayaa qof eh, communityga u shaqeeya oo oo- oo oo samafala ah ama samadoona ah waxaan ka hadlayaa madaxdeena markayna weydiiyaan really ay dhahaan xaalka communitygu siduu yahay waxaan ka hadlayaa dad meelo muhiimana qof kasta inaad aad, aad warkaaga gacanta u saaraysid haddaba in d- fr- ra'yi ahaan aniga in markuu qof igu yiraahdo fortuunay see tahay wax horta igu yiraahdo wayba yaryihiinba kuwa ila dhashay soo aa igu yiraahda laakiin badaya communitygu waxay arkaan anoo un biibayo un cararayo ama aan daalnaado ama aan aan um, ama aan jirado qof walba wuxuu ii jeedaan intaan xooga badanahay oon meelaha socdo waxay ugu yiraahdaan goormee nasataa horta goormee adiga fadhiisataa laakiin een, xaqiiqada waxay tahay markaad heshid een, dad kaa naxaa ama communitygaaga ahaato ama eeladaada ha ahaato waxaad dareemeysaa inaadan cidlo ahayn een, episodekii kan ka horreeyay waa tan kaga hadlnay kelinimada iyo dareenka la dareemayo inaad keligaata xitaa haddaa asxaabo ku dhex jirtid oo waad dhegeysan kartaa Een, s- fartuun ahaan markii qof igu yiraahdo sidee tahay kaba soo qaaday asxaabtayda ama ehelkayga kow waxaan fiiriyaa qofka een, qaabkiisa suu egyahay meaning like ma ahan waxa uu xiran yahay dharka laakiin inuu qofkaas ma eye contact ama fiirinoya qofkaas telefoonka ma biis ku yahay Ah, ma iska keelaya say tahay mise uu diyaar uu u yahay een, in in maxay tolay uu dhageysto waxa aan raba inaan u sheego kaba soo qaad haddaan cabanayo ma complain aan ka sameynayo wax diyaar ma ii yahay Een, ma dhegeysanaya dheg- is-dhegeysi la-aanta dhibaatadana wada haysto waay xitaa aan laftirkeega waa ku jira hadduu qof war ii sheego ama dhib ii sheego waxaan rabaa xalkii inaan hore ka gaaro haddaba qofka idinla hadlayo fartuun wali waaye maanta ebisodekeenu shorta kasoo dhignay waxaanan ka hadlayay sidee tahay su-aashan in la isweydiiyo loo hakado si fiicanna qofka haddii aad u- weydiinayso su-aashaas in aad aad aad- qofka aad aad siisid attention aad ku jeesatid haddaba waxaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeenii ah, een, mawduuceenii caawa sidee tahay inaan idinkaga tago laba waxyaabood labadan waxyaabood waa guubaabada aan kaga tagayay kow waxaweyaan inaa adiga shaqsi ahaan ahaan aada isweydiisid for example ani subaxii markaan soo kaco waxaan leeyahay waxyaabo aan sameeyo salaad subax kabacdi markaan tukado een, ama intaanan tukanin ka hor waxaan sameeyaa meditation waxay dhahaan ama een, ala- aad is- ka- aad breathe gareynaysid oo naftaada dib usoo kicinaysid dabcan ducadii aad s- markaad soo kacdid ilaahay ku shukrinaysaa in ilaahay nafta kusoo geliyo oo waagu nabad kuugu baryo and then waxaad s- waxaan sameeyaa salaad subax markaan tukado adkaar sabaaxdii iyo ducadii markaasan sameeyo kabacdii aan waxaan aan aan iraadaa maanta xaalkaagu siiyo fartuune taas ma aqoon jirinin waa waxaan ka bartay bugaagtan iyo waxyaabahan aan eh, self helpka ama naftaada a ku saaciday sidaan ka bartay marka waan isweydiiyay waxaan ku ira fartuunaya see taha maanta haddaan een, maskaxdayda ay ugu tiraahdo ma ah, ma fiicni eh, waxaan dareemayaa caraan dareemaya waxaan dareemayaa daal waxaan dareemayaa ma ka hadlaayo markaad sidee tahay naftaada aa weydiinaysid xanuun kaliya kama hadlaayo dhaqaale daro kama hadlaayo waxaan ka hadlaya naftaada ahaan sidee tahay guriga intaa ka bixinayn ma ma ma ma ma seexanin miya xalayto maxaad ka welweleysay anaa isweydiinayo naftaydii intaan guriga ka bixinin waa inaa xal samaystaa oo iraada okay haddii aad maanta dareemaysa inaad nervous tahay ama caraysan tahay maxaa ka caraysan tahay maxay tahay I- cudubuleyso shaydaanka iskanar aad kursi akhriso berberfalaq akhri berbinaas akhri qulwala akhri ducadan isku akhri shaydaanka iskanar haddii aa og tahay in- inay weli aa caraysan tahay ama qof dhib kuu geystay arrintaas aada haysatid waxaan isku dayaa inaan maalintaas iska ilaaliyo meelaha meelo dad badan joogaan si aanan maxay tule aanan qofna uga caroonin amaan qof dambi uga gelinin no ogaanshahaasaa og tahay naftaada maanta meesha ay jirto waxay ku sameyneysaa laba wax kow way ku difaacaysaa oo waxaad ogaanaysaa naftaada maanta inay xoogaa daciif tahay oynan ay tahay in aadan meel walba aadan madax la geli karin su-aasha kaloo markaad furtuunay maanta say tahay iisoo baxdo waxay tahay waxaan fiiriyaa shaloo dhan maxaan sameeyey talow ma ma socda ten minute ma socday biyo ma cabay inaf biyaa ma cabay oo haddii lacala madax ku xanuunayo maxaa madax kuu xanuunaya hurda la-aan miya hurda la-aanti maxaa keenay biyo la-aan miya biyo ma cabno talow shalayta wax cagaara ma cunay ma cuntadii ma iska badiyey maxaan sameeyey waa inaa ogaata laabjeex hadduu jiro mashruuc kalan kaga ha mawduuc kalan kaga hadli doonaa waa inay qofku isweydiiyaa maxaa kaa siiya maanta sidee taha naftaada aa weydiinaysidna waxaa ku ogaan kartaa waxyaabo badan hadday naftaada intaad dib isugu noqoto aad iskuba dib isugu noqon weysay aadna jawaab iyo su-aali jawaaba naftaada ka keeni weysay arrintaas waxay u muuqataa arrin u baahan xoog inaad saartid sababta tahay inaad naftaada la hadashid ood ogaatid meesha xaalkaagu yahay caafimaadkaaga iyo noloshaadu tahay muhiim waay sidee tahada markaan isweydiiyo xaalkaaga ku yahay olse waxaan ogaadaa yaan dembi ka galay shalayto shalay yaan dembi ka galay hadday noqon lahayd qof soomaali hadday noqon lahayd qof cadaani qof muslim qof gaala isweydiinta isweydiinaysa also aa isla xisaabtamaysid waxaad ogaanaysaa in dembi shalaa qofka gashay haddaa ogtahay inaad dembi shala qofka gashay ama aada khaladka gashay qof shaqaalaa ama qofka gashay derisa ama qof islaamada ka gashay waa inaad qofkii raadisa oo tiraahdo qofkaas dembigan ka galay oo aada saxdaa khaladka aad shala samaysay tan kale oon idinku gubaabinayo sameey aan sameeya waxawaaye in aad haddii waalidkaa iyo eel hooyo aabo kale hadday nool yihiin hadday dhinteen aada tiraahdaa waajibka isaarnaama kasoo baxay dad badan badan badan badan waalidiinteena way dhinteen sideedoo kale quluulo ma akhrisaa ma u bixisaa xasanaad iyo sadaqa ma u bixisaa hadday nool yihiin ma ma xanaaneysaa ma ka warqabtaa ma wacdaa subax kasta hadday waddankan kula nool yihiin ilaahu ceer kasta may qaataan ilaahu meel walba p c a iyo dad may u shaqeeyaan mas-uuliyadaada ma kasoo baxdaa haddaad caruur leedahay caruurtaada ma u naxariisataa haddaad soojadaada leedahay soojadaada ma u naxariisataa isweydiiska ama islaa isla xisaabtanka aada leedahay see nafteyda maanta tahay waxyaabo badan badan badan badan badan yaa ku saxnaa atleast anugu aan ku saxaa marka waxaa idinku gubaabinayaa inuu qof walbo aad isku daydaan xitaa haddii maanta markaad dhegeysatid radiogan aada qosido tiraa islaantan fursuun maanta maxay nagu akrinaysaa fadla bliis waxa kaaga bal igu igu igu ixtiraam bal isweydiiya adiga haddaad labaatan maalin intaa isweydiisid labaatan xitaa badantee dhowr maalin aa isweydiisid aas daacad tahay waxyaabo badan badan badan badan badan badan badan baad ka faa-iideysaa insha allah waxaan idinku idiin rajeynayaa nabadii kheer hataa minnesotia america iyo eurobianka degantaana qabowgaanayti jaakada iyo wax ka gasho hooyo aabii dadka disableka ah make sure inay kaba fiican xiran yihiin waxaa idinkugu soo gabagabeynayaa maanta ducaa aan aada aan aada aada u jecelahay oon markasta oon banaanka guriga intaanan ugaga bixinin ama aanan gaariga wadanin aan sameeyo oo ah ducadan aan aan aan idinku soo gabagabeynaya maanta haddii aan bahdanahay fortuun weli podcast oo guubaabo waxaan idinkugu rajeynayaa caafimaad cimri dheer iyo cibaado suuban ducooyinka adduunka ugu jecelaa banaanka ugu baha waxaawayaan acuudu bikalimati illaahi taamaad min shari maa khalaq acuudu bikalimati illaahi taamaad min shari maa khalaq acuudu bikalimati illaahi taamaad min shari maa khalaq saddexdaas ducadaasaan saddex jeer kusoo celceliyaa intaan albaabkayga ka baxo andthen ilaah waxaan ka baryaa inaan maalintaas shar bini aadanay shar shaydaan iyo mid kaleba ilaahay i keenin adinkana waxaan idiin rajeynayaa ilaahay inuu caafimaaday cimri dheereen siiyo aad ku noqonana kuwii iimaanka iyo iyo iyo maslaxadeena iyo sumcadeela ilaahay u qaweeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu